bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka samwade ee rediyo markabley waa lix iyo labaatanka bisha diseembar laba kun iyo labaatan barnaamijka samwade caawo waxaad ku maqli doontaan maleeshiyada shabaab waxay si maalinle ah lacago baad ah uga qaadaysaa shacabka soomaaliyeed si xoog ah iyadoo aanay jirin wax adeeg ah oo ay siinayaan sida caafimaadka waxbarashada nadaafadda ama wadooyin haddaba maxay shareecada islaamka ka qabtaan lacagahaasi baadda barnaamijka samwade caawa waxaa marti ku ah guddoomiyaha maxkamadda degmada baardheere sheekh ibraahim daahir shacbaan guddoomiyaha fanka iyo suugaanta gobolka gado maxamed axmed maxamed barnaamijka waxaad si toosa ugala socotaan rediyo markabley f m siddeetan iyo siddeed dhibic siddeed magaardiis iyadoo cidda uu sheego barnaamijkan ay dib uga daalacan karto janalka youtube-ka samuwade show ama barta facebookga samuwade dhodayshow sidoo kaleeto waxaad ka dhagaysan kartaan www radio markabley com inta barnaamijka uu hawada ku jiro waxaad fariimo noogu soo diri kartaan telefoonka nambarkiisu uu yahay eber lix hal saddex sideed sideed eber shan soddon iyo shan haddii aan ku celiyo waa eber lix hal saddex sideed sideed eber shan soddon iyo shan sidoo kale waxaad fariimaha noogu soo diri kartaan info at samuwade dhodeso barnaamijka caawa waxa la socodsiinayo anigoo ah yaxya cabdirisaaq soofe dhanka farsamadu waa qadar maxamed siraad filibiin barnaamijka caawa waxaa soo saaray maxamedeeq cabdi cali alfa waa mar kale iyo barnaamijkii samuwade ee rediyo markabley aan ku hormaro sheekh ibraahim daahir shacbaan guddoomiyaha maxkamadda degmada baardheere ugu horeyn sheekh ibraahim kusoo dhowow barnaamijka samwade ee rediyo markabley sida aad maqlaysay mowduuceenna caawa waxa uu ku saabsan yahay maleeshiyada shabaab waxay si maalinla ah lacaga baad ah uga qaadaysaa shacabka soomaaliyeed si xoog ah iyadoo aysan jirin wax adeeg ah oo ay ugu qabanayaan shacabka sida caafimaadka waxbarashada nadaafadda ama wado haddaba maadaama aad ka mid tahay culimmada soomaaliyeed maxay shareecada islaamka ka qabtaan lacagahaasi baadda ah soo dhowow sheekh ibraahim bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahuma wslama calaa sayidina muxamedi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacd walaal horta waa mahadsan tahay yaxye marka koowaad waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel allaahuma ay joogtaba si khaas waxaan u salaamayaa bahadda idaacadda markabley su-aashaas aada i weydiisay oo ah xoolaha ay qaadayaan al-shabaab ee ay ka qaadayaan dadka shacabka ah xoolahaas xagga sharciga iyo diinta islaamka maxay tahay haddii aad arrintaas i weydiiso waxay noqonaysaa waxaad og tahay shabaab caalamka ma dhihi kara xitaa caalam lislaamiya caalam lgaal iyo caalam lislaamiya waa lala dagaalamaya fikir hadda la yaqaano oo fikirka gaalada ahna markaa hadda kuma socdaan oo ma dhahayaan anigu fikirkanaga waa fikir gaal ah waxay u nasab sheeganayaan waa fikir muslim ah fikirkana waa fikir weyn oo lasoo abaabulay oo ku fiican wakhti dheer in lagu bixiyo dadkana si fiican looga faahfaahiyey culammada islaamkana way sheegeen in badan dadku way oga digeen inta badan xoolaha waxaa loogu gabadaa ama dunyada waxaa loogu gabadaa geedaha dadka hadda waxa loogu gabadana waxaa weye waxaa la dhihi jira dad dadaa loogu gabadaaye dadka hadda maanta waxaa loogu gabanaya waa diinta islaamka weye aayaddaas qur-aankaa iyo xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam dadkan marka kow intaanan la gaarin xoolaha ay qaadayaan dadka xoolaha qaadaya horta maxay yihiin in la yidhaahdaa ka horraysa jawaabtaas horta su-aashaas in macnaha horta lasoo bilaabo dadka xoolaha qaadaya waxaa weeye dadkaas dadkii muslimiinta aha ku gaalnimo xugmiyey oo takfiirulmuslimiin fikirka ayaga ay qabaan qofka aan qabin waa gaal maanta xaqiiqadii sidaas weeye kelimadan marka gaalkaa qofkii in lagula ordo ma ahan xaqiiqadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiidkii bukhaarigii muslimka labadaba ay warinayaan waa kii lahaa nabiga sala allahu calayhi wasalam qof haddii qofka kale uu gaal ku tilmaamo oo arrintaas uu ku gamo ama qofkii lagu gemay ayaa gaalnimada ay saaran tahay oo sidii uu yahay oo gaalnimada sidii loogu sheegay waa sax ama ma ahee qofkii gemay unbay ku soo laabanaysaa wakiilaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam qof marka muslim ah oo ku dhawaaqay towxiidka laa ilaaha ila allahu moxamedan rasuulullahi oo ilahay inuu waaxid yahay ogol nebi moxameden rasuul inuu yahay ogol gebladii u jeestay oo salaada tukaday in maanta la yidhaahda waa qof gaal ah waxa ka imaan kara adigaba waad garan kartaa tan kale waxaan ognahay muslimiinta hadda ku nool waddanka soomaaliya ama meel kale ha ku noolaatee haddii laba boqoloo ruux qof ayaga ay doonayeen ama siyaasadooda ka baxsan ama khilaafsan ilaa dadka kale ayagoo khilaafsan ay ka aamusan yihiin haddii laba boqoloo ruux uu dhex fadhiya waxaa suurtagal boqolkaa ruux ama labada boqoloo ruux qofkaa dartiis inay u halaagsamaan qofka marka sidaa doonaya oo aan ogolayn qofkaa jiritaankiisa ama dadka noloshiisa aanaan ogolayn xoolaha ay maanta qaadaan oo ay dadka ka qaadayaan xaqiiqadii anigu waxaan leeyahay waa xaaraan waxay xaaraan ku noqonayaan hadda markaan soo qaadanay zikada oo kale bal xoolahan kale oo sadaqada mutadawcan usoo laabtay zikadoo kale markaan usoo laabanno zikada ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ha la qaada zikada yaa zikada qaadaya marka waxaa zikada qaadaya imaamka muslimiinta imaamka muslimiinta markuu qaadaya waa marka muslimiinta ay midaysan yihiin oo soomaaliya oo kale madaxweyne midaysan oo islaama uu macnaha ka jiro waay haddii qofkii aad xoolaha ka qaaday xoolihii aadna siin karin oo qofkii macnaha dhibbanaa dhibkii macnaha aadna ka faydi karin oo xoolihii aadna ku celin karin oo wixii baytulmaal aadna dhigaynin oo wixii adiga aad qaaday marka adiga ay kuga ekaanayaan ama hub aad ku gadanaysa ama dad kale oo islaam aad ku gumaadayso qaaditaankooda xaaraan ay noqonaysaa wax bannaan maaha maxaa yeelay xoolaha waxaa loogu talagalay aad qaadayso muslimiinta aad ka qaadayso sidii zikadaas oo kale ah oo sharciga uu tilmaamay in kow xoolahaas horta ay ku baxaan ay macnaha kow marka koowaadba lagu qaado sifadii muslimiinta ee hoggaankooda uu ku saxnaa hoggaankay macnaha tartiibadii ma saxno waxaa yeelay haddii geed dhinac uu ka taagan yahay dhanka kale nin kale macnaha dawlad sheeganaya dhanka kale ka taagan taas waa saas oo hoggaankii muslimiinta ma taxno imaaradii markaa hal qof ammaanta ma hoos looma hoos joogo arrintaas marka sax ma ah waxaa soo haray midda ayaga marka ay qaadayaan oo kale oo ka baxsan sakada rasuulka xoolaha uu qaadi jiray sala allahu calayhi wasalam waxay ahaayeen xoolaha gaalada laga qabto oo baytalmaalka la dhigaya iyo sakada xoolaha dadka muslimiinta laga soo aruuriya ama xoog ha looga soo qaada ama si wanaag ha looga soo qaada saasay ahayd laakiinse waxaan ay leeyihiin waa infaaq waxaan ay leeyihiin waa noocaas waxaan ay leeyihiin waa noocaas waxaan ay leeyihiin machada lagu dhisayaa arrintaas arrin diinta sax ku ah maa waxyaabahaas hadda ay qaadayaan waxay ahayd haddii ay lacalla cuskan lahayn baytilmaalka ay aan lahayd baytilmaal hadda meel u yaallana ma jiro maxaa yeelay xoolaha kolkii qofka laga qaado qofka qaadi umbaaba cunayaba ee baytilmaal taxan oo ayaga u taxan oo meel yaallo oo la leeyahay waa baytilmaalkii ma jiro waxaan rabaa marka nimanka la yidhaahdaa khawaarij magacaas isamkaasay leeyihiin nimanka khawaarij wey khaarij can iddiin waay diinta nimanka waa ka baxsan yihiin ninka marka khaarijkaa xoolaha uu qaadaya oo dadka uu ka qaadaya ma fiican yihiin mase waa xun yihiin waa xun yihiin xoolahaas xaaraan wey xaaraan wey xoolahaas ayaga ah maxaa yeelay sifada qofka uu yahay oo asaga uu ku sifaysan yahay wuxuu isku tilmaamay diin asaga inuu yahay ahludiin sifadii ahludiinkeedna waa ka baxsan yahay laakiin diinta waaba tilmaanto khaarija lagu tilmaamay saa darteed maadaama khaarij lagu tilmaamay sax maaha wuxuu qaadayay ficilkiisana sax maaha nabigaabuu yidhi sala allahu calayh wasalam yuxsinuuna alqiila wa yusii'uuna alficla hadalka dhihitaankiisa way ku fiican yihiin oo qaala allahu tacala way ka muuqataa qaala rasuulullahi waa ka muuqdaa sala allahu calayh wasalam ficilkana way ku xun yihiin oo qofkii muslimka ahaa xadgudub ay ku sameeyeen qofka muslimkana in lagu xadgudbo diinta islaamka ma ogola waa kii lahaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam adduunka dhan oo zuula iyo qofka mu'minkaa macnaha waxaa weeye dhiiggiisa waxaa weyn buu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam qofka muslimka dhiiggiisa weyn marka sidaa darteed qofkii dadkii muslimiinta dadkaan ku xadgudbaayey oon hadal ooga turin oon xabad ooga turin oo dhibaato aan ooga turin maanta in la yidhaahdo marka waxay qaadaan xoolaha ay qaadaan say tahay taasaaba aniga waxaan u arkaa inay tahayba arrin aad u dhib badan sidoo kaleeto barnaamijka waxaa marti iigu ah guddoomiyaha fanka iyo sugaanta gobolka gado maxamed axmed maxamed maxamed wiil dhallinyaro ayaa tahay waad maqlaysay sheekh ibraahim daahir shacbaan bal adiga sidee kula tahay lacagahaasi baadda ah ee shacabka soomaaliyeed laga qaadayo bismillaah aada iyo aad baad u mahadsantihiin barnaamijkan samawado ciddii soo abaabushay iyo idaacadda markabley oo annaga ugu talagashay in aan fakarkayga nagu weydiiso kabwalaan horta aniga waxaan u jeclahay laba barnaamij boqoladii wax iga weydiiso horta sideeda shaksi ahaanba waan jecla fikir soomaalinimo oo wadaninimo qofku wax iga weydiiyo maadaama aan soomaali ahay oo dhanna uga baxsanayn soomaali waan jeclaha horta qolada wax iga weydiisa nimankan argagixisada ah oo ummadda dhibayna ayadana wax wax iga weydiiyo inta aan ka aqaano horta waan jecla weliya yaxya aada waa umahadsan tahay haddii aad iga tiri shareecada diinta islaamku maxay ka qabtaa kitaabkeenna horta noo kala caddeeyey wax xaaraana iyo wixii xalaala qofka bilmatal hadda madaxweynaha qaranka waxaa waajib ku ah wuxuu bulshada ka qaada inuu ayaga ku dhex celiyo nadaafadahaata caafimaadhaata adeega bulshadaha waa adeegii bulshada waxaa waajib ku ah inuu ku hadii kale aakhiro isaga waa isbaaro u dhigtay oo kale waxay markaa ku tusaysaa inay shareecadii ogoshahay dadka in laga qaado khidmad laakiin ayaga wax loogu qabto waayo dee awlal amriga qofka awlal amriga haddii uu ku takrifalo awoodeed ku sameeyo wixii uu ka qaaday dadka shacabkaha masaakiinta waxay noqonaysaa qof isbaaro dhigtay laakiin haddii uu ku celiyo shareecadu way ogoshahay inuu khidmad ka qaado waxaa kuu soo haray nimankan shabaab xag jirka waxay sameeyeen waxay dhaheen dadka shacabka waxaa laga qaadayaa sakaawaad xagee ku aartay sakaawaad qor iyo boosh lagu qaadayo horta kow diintu ma ogola sakaawaad in qor iyo boosh lagu qaado sakaduna waxay ku baxdaa fuqurada dadka wixii geya markaas sakada laakiin aniga oo milyaneera lacag haysta ama dad aan ka soo dhaco ama si dadban ha igu soo gashee horjoogana milaysiyaan u ah baa sakadii qaadanahayo waa igu baxdaa waxaan u daliilsaday qorigiiyo boosha u daliilsaday umaana daliilsan horta sharciyaha islaamka waa qodob qodobka kale waxaa lagu yidhi dadka waxaa laga qaadayaa lacag canshuura canshuurtaas magaca baa loo bixiya khidmatul admi abni baa la yidhaahdaa war amniga xagee ka jiraan wax amniga oo ay kaga shaqeeyaan ma jiro haddii ay say u sheegahayaan oo magaca ay ugu sheegahayaan ay ahaan lahayd xoogaa daliil bay lahaan lahaayeen laakiin waad garanaysaa soobe wuxuu ku dhintay qof mas-uul ama doon ka shaqeeya ma ku jiraan waa maya amniga lacagta lagu qaadahayo waa lacagta qaraxyada lagu sameeyo ee ma ahan wax dadka wax loogu qabanayo marka xaaraam weeye kufaariin weeye waxa ay qaadahayaan waa baad shareecada meelna kama taabato in ay dadka ay ka qaadahayaanna laftirkooda waa lagu cadaabahaya waayo qofka muslimkaa inuu naftiisa difaaco oo maalkiisa difaaco shareecada waa ogosha waayo haddii aad madaxa rogatid ayadoo ay xaaraam ahayd wixii lagaa qaadahayo oad og tahay waxaa lagaa qaadahaya inaysan aakhiro kuu imaanayn aad og tahay in lagaa qaadana kow adigaa lagaa qaaday dembi bay kugu tahay ilaahayba ma aaminsanida inaa qorigaasaad ka baqda ayagoo dadku dee iska dhiban yihiin oo qofkii ilaahay aaminsan warbixuuba leeyaha soo ma waxaad iga qaadaysaa nas waafajiya nas waafajiyu leeyahy marka waxaa la rabaa dadkuna in ay horta fahmaan waxaan laga qaadahay inay xaaraan tahay kuwa bixinahaya inay ilaahay aaminsaneen qorigaan ay ka baqayaan warbax ay dhahaan marka waxaas dadka uga ugu uga baaq ugu baaqayna war waxa la ka qaadaya sharciyada ma waafaqsaneen waana xaraame ee waa tahay ee, sheekh ibraahim ee, bal ka waran ee, dadka marka ee, lacagtaasi ama xoolahaasi sida ee, baada ah looga qaadayo lagana ee, suurtagalla ay tahay in dad lagu dilo ee, qarax lagu sameeyo qarax waxyaalaha qarax lagu soo gado ayaga ee, dhacdaasi dhacda ama qaraxaas la geystay soo dembiga wax kuma lahaa soo lama dhihi karo ee horta kolley xoolaha ee, dadka laga qaaday dadka uma dhiibayaan xoolaha inay yihiin sharci uma dhiibayaan maxaa yeelay hadda meelaha dawladda ayna joogin ee ayaga keliya ay joogaan oo dadka muslimiinta ayna ay joogaan haddee qofkaan hadda qoriga wata iyo qofkaan qori la-aanta ah oo shacabka ah xoolahan hadda xooga looga qaadaya xoola hadda uu asaga ogolyi ma aha xoolihii hadda xooga looga qaadayna asaga in loo qabsanaya ma aha waxay la mid tahay waxaa jiri jiray waagii iscunki faraha badnaa hadda xoogaa waa laga raystay qolaa isbaaro dhiganaysa gaarigii marka dadka muslimiinta ay wateen oo isbaaro u dhigtay wuxuu leeyahay gaarigan socdo lacag milyan iyo shan boqol ama laba milyanaan ka rabaa ama saddex milyanaan ka rabaa haddaan laqa macnaha xoolaha la keenina gaarigan weligii meeshuu yaalaya ama dadkaan laynaya ninkii marka gaariga lahaa ama dad ha ka soo aruuriya ama asaga ha bixiyey lacag uu bixinaya lacagtaa marka uu isku furanaya maaha lacagtaas inay bannaaneed ma aha laakiinse asagaan waa u bannaantay lacagtaan uu bixinaya sababtoo ah socodkiisii iyo dadnimadiisii iyo waxaa weye ammaangelintiisii ay lacagtaas ku baxaysaae ee sharci inuu ku bixi ma aha waa cabsi laakiin kii qaati xaaraanay ku tahay ogow kii qaati xaaraan ay ku tahay xoolaha dadka muslimiinta ah kuuma bannaanaan karaan sideedaba xoolaha adiga kuu bannaan oo aad cuni karto keliya waxay noqonaysaa xoolo meel adi duur aad noolaysatay oo lacagtooda aad cuntay axyaaulmawaadaa la yidhahdaa xoolo sadaqa laguu siiyeyna waad cuni kartaa xoolo waxaa weye aad soo iibsatayna waad cuni kartaa xoolaha sidii dawladda hadda macnaha soo hoosgalay oo waxaa weeye hadda sidii canshuurahaas hadda la qaadayo oo caadiga oo dawladdaas hadda ayada macnaha kuma saqarjaamayso ee in ay ku saabtay dhinacaas xagga sida hadda shabaab ay wax u qaadaan ma ah ayada lafteeda in laga hadlo u baahano canshuuraadka dadka caamka wax loogu qabanayo waa wax la yaqaano oo la ogyahay si gooniha nooga hadlayaa taas laakiinse midaan hadda shabaab ay qaadayaan war kaalihii xoolihii naga qaada dadkii ma dhahayaan war hadda keenan laleeyahay xoolaha xoogaa looga qaadaya naftooday ku furanayaan xoolahooda ay ku badbaadsanayaan dadnimadooda ay ku badbaadsanayaan ee xoolaha hadda ayaga intay bixiyeen la leeyahay maanta dembigay wax kale- ka leeyihiin ma aha saasaan dhihi lahaa Ee, waa tahay inta badan ee, lacagahan iyo xoolahan la qaadayo waxaa loo adeegsadaa ee, dhalinyaro soomaaliyeed ee, door intee la-eg ayaad eh, ka qaadanaysaan in dhalinyarada ee, aad ka wacyigelisaan in iyaga aan loo adeegsanin in baadaasi ee, ee, dadka ka qaadaan
aada baa u mahadsan tahay horta marba marka ka dambaysa dhalinyarada horta waxbay soo fahmaysaa xilli waxaan soo marnay nimankaanu waxa ay adeegsadaan boqolkiiba siddeetan iyo shan ay dhalinyaro tahay dhalinyarada hadda waxaan is leenahay waxbay fahmeen waxaa ku haray oo keliya boqolkiiba shan dhalinyaradii dhalinyarada marka waxaan leenahay war sidaad wax u fahanteen uga digtoonaada insha allah inta kaleetana anaguna intii karaamkayaga ama cod aan ahaana erey soodaameed aan ku gaarsiino ama life aan ugu gaarsiine in- insha allah waanu isku dayaynaa inaanu ka wacyigelino war waxaa la idiin sheegaya d- dhalinyaroy waa khiyaali qofka qof islaam ah anaad idishi oo haddeer masaajidka ka soo baxay jannada aad igu raadsanaysid xaggee way joogtaa maa jannada ku raadsantay cibaado aniga janna aad igu raadstay intaa dishid kuma gelaysid janno jiritaankayga janno waxaad ku gelaysaa adoo ilaahay raalli kaa noqda agtiisana shanta salaadood tukada asaga caabuda keliya iyo rasuulka alayhi salaatu wasalaam marka dhallinyarada waxaan leenahay dalkiinana ha iibsanina dad- dad- dadkiinana dembi ha ka gelinina kawaantooa kawaantoobayaysa inaan khiyaanin nimanka dhagarqabayaasha oo ajanabigu soo dirsaday yaysa aan khiyaan diinta ladiisdeeda waxba kama jiraa weydiiya culimmada haddiina annagana aaminayn
ee waayahay ee ganacsatada ee lacagaha iyaga dhiibayo ama ee guud ahaanba ee dadka iyaga ee lacagaha dhiibayo al-shabaab siinayo isla markaana ummad soomaaliyeed ee lagu dhibaateynayo waa la ognahay in ee diinta islaamka aysan wax ee sal ee ama raada aysan ku lahayn haddaba ganacsatada maxaa la gudboon mar haddii hooyada iyo caruurtii lagu laanay lagu leynayo waxay iyaga dhiibeen
horta ganacsatadu labay u kala qaybsanta kuwa qabaarmooga oo aan waxba ka warqabin dukaanka hebelba lacagta waa laga qaadayaa bixi la yidhi iyo kuwa indirect ula socda oo sheer ka ah waxaana dadka laga qaadayo labada dukaanoo isku xigta mid baa sheera oo nimankan dhagarqabayaasha ay ay is og yihiin waayo bilmatal anigu markaan bixiyo lacagta lacagtaydii boqolkii aan bixiyeyna konton uu ii soo laabanayo ninkaan maskiinkaana boqolkii laga qaaday aan waxba uga soo laabanayn anigan waa laga yaababa nimanka xariir laleeyahay oo waxaanba dadkii hirgeliyey aan kamid ahay oo boqolkiiba toddobaatan iyo shan aan lacagta ii qaata shan iyo labaatanna dee tiimkaygaanu ay qaataan waa waa waa wax meesha ku jira way ganacsatada qaar baa nimankan la ah shuraako qaarna waa qabarmoogo lacagta qorigaas afkiisaa looga qaadaa marka aw waasaan horey u sheegee war dadka lacagaha bixinahayow dukaanka kula degan horta qofka iska leh caqiidadiisa horta fiiri kow waxa uu lacagta ku bixinaya lacagtaan uu bixiyo oo laga qaado ma sida loogaga qaadaa looga qaadaa mase tacaamul kale baa ku jira marka waxaana dadku waa isdhex yaallaaye horta ayagu ganacsato ayaga horta is aqoon ayaga horta ha isbarteen baan ha isbarteen markaan leeyahay warrinka lacagtiisa usoo laabato oo lagu dhiiragelinayo ninka ku xigo ganacsadaha saaxiibkiisa inuu lacagta bixiyo una qaban waxaan la sheegaya inay run tahay ha is horta dib ha u baara waxaan sheegayno ninka kaleetoodo ganacsadaha saaxiibkiisa wax laga qaado inaysan waxba kusoo laaban iyo inay wixii laga qaaday kusoo laabto horta ha kala ogaado assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waata ugu dambeyn waktiga oyna hayaa awgiisa si looga baxo marka dhibaatadan shacabka soomaaliyeed iyo ka culamo ahaan maxaa la gudboon soomana habboona qofka dee naftiisa haddii iyo maalkiisa in haddii loogu yimaado in laisdifaaca iyo diinta ay sheegaysaa inta xoola aad siin lahayd al-shabaab oo dadka lagu dhibaatayn lahaa xoolahagaso in aad difaacato xaq umala uma liita
okay waa su-aal fiican aada u fiican weeye waxaad og tahay horta walaale in badan dadka hadda inay isdifaacaan hadda way ka go-an tahay waxaa laga yaabaa boqolkiiba hadda macnaa sagaashan iyo shan dadka dadka muslimiinta oo waxaa weeye muslimiinta saxda inay yihiin shantana kuwo uu adeega ay yihiin oo markaa jaajuusiin ah kuna dhex jira dadkaas shacabka ah saas ay tahay waxaad og tahay in badan meelo badan in ay dadkii shacabkeed ayagoo macnaha dowladda taageersan maalkoodana difaacaya inay macnaha ka kaceen laakiinse laga awood baday oo macnaha dhibaato ka weyn dhibaatadooda ay fuushay marka badbaado ay u noqotay marka xoolahooda marka saas inay ayaga iskugu difaacaan kana dhursugayaan dowladda soomaaliya iyo dadka kaleoo muslimiinta markaas in ay soo gaaraan oo ay leeyihiin alaa ina nasrallaahi qariib nasriga ilaahay waa soo dhowyahay taasay kolley hadda yay sugayaan dowladdooda ay sugayaan insha allah wayna u tegi doontaa oo xilligeeda way tegi doontaa anigana hadda waxaan ku raacsanahay intii marka wax ka weyn ay ku dhici lahaayeen xilliga ay fursad u helaan bay noqon doontaaye wixii marka hadda ay isku badbaadin karaan inay isku badbaadiyaan waa qabaa hadda saas waa waa qabaa
waa tahay abwaan maxamed axmed maxamed ugu dambeynna ummadda soomaaliyeed maxaad baaqo u diraysaa si dhibaatada nimankan looga dulqaado
aada iyo aad baa u mahadsan tahay horta nimankan soomaaliya ha u daraadeene waxaa la wixii muslim ah bay horta dhib ku hayaan waayo ninka sheeganaya diinta islaamka diintiina waxa uu samaynaya aan sal iyo raad ku lahayn dee aniga soomaali magacay igala yihiin dee wax dee soomaali ma qusayso waxay qusaysaa wixii diinta islaamka ku adkaysoo dhan bay qusaysaa marka aniga waxaan leeyahay wixii diintood caadi ka tahay oo dadku dee diinta qaarka iska sheeganayaa jir sida iyagoo kale waxaan sheegayaa dadka ahlu sunnada ah oo diintu ka go-an tahay oo muslimiinta ah meel kastaba ha joogaane in ay hal meel uga soo wadajeystaan nimankan khawaariijta ama soomaaliya ha ku sugnaadeen ama caalamada kale ha ku sugnaadeen sidee laba dadkaan magaca diinta wata aysan dhabtana ka ahayn waxaan leeyahay war niman yahow war niman dad dalow kaca kaca aan leeyahay soomaaliya haddana waxaan leeyahay adinkaa laydin dhex joogaayo nimankaan idin dhex joogaane war fadhiga ka- naga kiciya fadhiga naga kiciya aan gumaysigaan shabaab waa gumaysi kii G- ingiriiska iyo talyaaniga iyo dalka laga xoreeyey gumaysiga ay ku hayeen ayagaa ama diintooda la faragelinaya ee dal ahaan iyo maskax ahaan bay noo gumaysanayeen laakiin midkaan waa mid diintaadii la gumaysanayo dalkaagii la gumaysanayo dadkaagii la gumaysanayo soomaali ay ka can leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullah
aqyaabta qiimaha iyo qadarinta in laga mudano guud ahaanna barnaamijkiisa muwadeeca waa intaasi ayaanu ku soo afmeraynaa oo aan ku soo qaadanay maleeshiyada shabaab waxay si maalinlaha lacago baad ah uga qaadaysaa shacabka soomaaliyeed si xooga iyadoo aysan jirin wax adeeg ah oo ay siinayaan sida caafimaadka waxbarashada nadaafada ama wadooyin haddaba shareecada islaamka maxay ka qabtaan lacagahaasi baadda ah barnaamijka samwade caawa waxaa marti iigu ahaa gudoomiyaha maxkamadda degmada abaardheere sheekh ibraahim daahir shacbaan iyo gudoomiyaha fanka iyo suugaanta gobolka gedo maxamed axmed maxamed aad ayaad u mahadsantihiin martida barnaamijka iyo inta barnaamijka hawada kala socotay barnaamijka waxaa ila socodsiinayay anigoo ah yaxya cabdirisaaq soofe tani intaan barnaamij mid la mida ku kulmi doonno dhammaanteen oo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa nabaaddiino noolu kulantay ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu guul iyo gobonimo